أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorka roon howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose hogaamiyaha maamulka shahaadala dirirka ee koonfur galbeed ayaa digniin u diray ciidamada lafdagaren isagoo dhanka kale walaaca ka muujiyey xaaladda baydhabo kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada hiiraan xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada buulo fulay ee xarunta wilaayada baay kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmadaasi عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك waa subaxnimo xadda taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fariisin maliishaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen xaafadda ciise cabdi degmada dayniile ee magaalada muqdisho shabeellada hoosena waxay mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen kolonyo maliishaad murtadiin ah oo ku socdaalayay tuulada madaxmaroodi ee u dhow saldhigga belidogle gubashadu waa hal gaari oo cabdibilo ah waxaana dhimasho iyo dhaawac noqday askar murtadiin ah oo gaariga la socotay sidoo kale qaraxyo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmooyinka qoryoole iyo afgooye ayaa lala egtay fariisimo maliishaadka ridada ay ku lahaayeen waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga hogaamiyaha maamulka shahadala dirirka ah ee koonfur galbeed ayaa digniin u diray ciidamada laftigaran isagoo dhanka kale walaaca ka muujiyaya xaaladda baydhabo sawarbixinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay inay cadaadis siyaasadeed saartay aadan madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka maqaarsaarka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed xasan gurguurta ayaa maalintii jimcaha ku amray aadan madoobe inuu dib ugu laabto magaalada baydhabo uuna abaabulo guluf ka dhan ah ciidamada cabdicasiis lafta gareen haddii kale xilka laga qaadi doono hogaamiyaha maamulka ashaadolo dirirka koonfur galbeed oo shalay diyaarad lagu geeyey magaalada baydhabo ayaa fariimo guudisa u diray saraakiisha lafta gareen oo ugu hanjabay inuu adeegsan doono diyaarado shisheeye dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba isku difaacayan dadkaas difaacna imanka raabayan milyon ka seedayan weliba walayo tilawaalada ayagoon la ogno maymalayiina dadkii maryada hiraanutirogi wala iska qabayn weshiini waliina intii hirdisan hayno aan ogin inuu tabaabashaysido hayno xarumo weyn inta ka dhasdo hayno ogin walisan hakigintan iyo qaraxgoge kasubidag ima kogitana julaan untaas ilaahay oo beer meela ka samaan dilkiin ma fadaan dhiiggiin ma fadaan aragday laakiin isin kalafaasan en ibol dilaan ama dasin dil isin kalafo haytan un lamaada ma fadaan sin dilana ma fadaan ne dilaan ma fadaan laakiin hoob isin mabdaagi managad ani wal dilaan isin wali nagade mabdi ne sin dil ya mabdaagi nagade shaka ma ka jarataas isagoo laga dareemayo carro ayuu walaac ka muujiyey barakacay oo kale cararka laga dareemayo magaalada baydhabo tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii khasaaraha badan dhidhiye ee dhacay isbuucii lasoo dhaafay ciidamada mucaaradka ayuu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin barakacinta shacabka magaalada baydhabo may kale faday waliil in sheegay magaalada dad dad ka argagaxyaw arrintan halkuu guuroy masiibiha dareertee guraw laankii guuraya masiibo seedamay laankii roog masiibo ma seeda qofka koo dhan bada ka horgeey hata badada ka dhaawam iyadaan kuhna dadki dhaawam ilaahay aafiyo dadkaasna may lenaa aan dhaxdeen walaalayaal wala ku qaxagee kama yaalan adduunyada meel walan ku dhiyaana ma leh dalha dhabaati dhiidi wal haweerid magaaladan laakiin wala ku qaxo geeg aragday ma jiraan dadweynaha waliba lena reer baydhow inay magaaladii degnaadaan guryadii degnaadaan dadweynahana saasaanka digaan saasaanka bashaarayaan waa inay difaacadoon arrimahan ayaa ku soo aadayay xilli xaaladda xarunta gobolka baay ay sii xumaanaysay tan iyo markii ay maleeshiyaadka kooxda ridada duulaan militari ku qabsadeen magaaladan horaantii sannadkan maasanayd marwaan kataa'ib ikhbaariye ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya weerar khasaare lagu gaadhsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkan yaasir maxamed
muuqaal kooban oo saacadihii lasoo dhaafay uu baahiyey kanaalka weerarka ee kataayib al akhbaariya ayaa lagu soo gudbinayaa weerar ka miina ah oo lagu laayay maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya muuqaalkan oo ah mid xiise badan ayaa soo gudbinaya weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee dhaca bariga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan qaybaha hore ee muuqaalka kanaalka kataayib ayaa lagu soo gudbinayaa ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada hiiraan oo diyaargarow adag ugu jira dhabahana ku dhowraya cadowga kadibna waxaa muuqaalka laga dheehan karaa maleeshiyaadka murtadiinta oo sidii loo qorsheeyaba iyagoo warmoog ah ku soo dhacaya kamiinka iyo ciidamada mujaahidiinta oo iqtixaamaya dhegtana dhiigga u daraya dirir adag iyo diryanka rasaas culus oo laysku adeegsaday kadib maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sidii looga bartayba cagaha wax ka dayey kana firxaday fagaaraha dagaalka iyagoona goobta kaga cararay meydadka qaar ka mid ah maleeshiyaadkooda intaasi kadib waxa uu qaybaha dambe ee muuqaalku soo gudbinayaa khaniimadii ay mujaahidiintu heleen oo u badan hubka noocyadiisa kala duwan oo ay goobta dagaalka uga carareen maleeshiyaadka murtadiinta ee kamiinka ku dhacay
mahadsaned yaasir xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada buulo fulay ee xarunta wilaayada bay soo warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen abwayman waxay ahayd xaflad ballaaran oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayey hooyooyin bartay akhriska iyo qoraalka taasoo lagu qabtay gudaha mu'asasada alnajaax degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay mu'asasada alnajaax ee hoos tagta maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay oo ay wax ku bartaan qaybaha kala duwan ee haweenka waxaa xafladdan si gaara loogu qabtay dadka waaweyn ee dhammeeyey akhriska iyo qoraalka lixdan iyo afar arday oo hooyooyin u badan ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey madasha xafladdii gebagabada waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin salaadiin culimo ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen ardayda baratay akhriska iyo qoraalka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maa huwa caaqibatu shirka caaqibatu shirka alkhuluudu fi nnaar maa huwa alwalaa الولاء والحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين ما هو البراء البراء والبغض والعداوة للكافرين والمرتدين والمنافقين من هو المرتد المرتد الذي يكفر بعد الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك culimadii munaasabadda ka hadasha waxaa ka mid ah sheekhul waalid sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abuu muslim isagoo kelimaad dardaaran u jeediyey hooyooyinka bartay akhriska iyo qoraalka ee ka qalinjabiyey mu'asasada alnajaax ahmiyadda ay muslimiinta ugu fadhiday alqiraa'atu walkitaaba waxaan ku soo gebagabaynayaa kelimadaas qaybteedii hore qur'aanka qur-aankii ugu horreeyey ee soo degay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amar ku bixiyey muslimiinta inay wax qoraan waxna akhriyaan qaala tacaala iqra bismi rabbika aladii khalaq iqra maxay tahay waa akhrin wax qoraal wax akhrin way iska way iska laazimayaan intaasi kadib waxaa madasha xafladda ka hadlay ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay درسنا مع سنة نجاح ميلا ريوه ميلا ريوه إني قراءة القرآن لك برضاي وجيك فائدة دي تقعد جيك اللي حدن إيه فرق فوتا كقال الجبين أن إلهي سين بركاي ذلك اسم موجدا ومدسين كدب بيتين هاني سين كديدين الله كوالا ونونا ما سين كدو عايمة وانا سين كل دردار رماني إني أن هجانكي هويوينكي أما أريو أما والكستبه هجانكي أو أمد إسلامك إني إسيق نغتر sababaha eh maadaama oolan walgordaan walba isuu bii korno sida hadda sheekhi sheegay oo efcd oo la dirsadooba ini oomaylaarhause oo fiirsoy walaaga oo basoy lileeyey laakiin walaagaynu kusubudohay waqtigana ilaahay masuubin ugu dambeenna waxaa goobta xafladda looga dhawaaqay natiijada imtixaankii ay galeen hooyooyinkii bartay akhriska iyo qoraalka iyadoo isla goobta lagu guddoonsiyey shahaadooyin waa gabdho guud ahaan oo shahaadada insha allahu takharujka geeka inta ku qaadi lahaa insha allahu muasasada najaax lakusiyahay mayba waa lixdan iyo afar gabdhoodu ilaahay ka mahadsan tabaaraka watacaala ardaydan ka horeyto maybu ahaa oo shahaadatu takharuji shahaadatu alqiraa'ati walkitaaba lasiyow maybu magaashe nafisa yuusuf cabdulaahi nafisa yuusuf cabdulaahi darajada mumtaaz ardayda kale maylaarey nuurta cali sheekh axmed darajadii waa mumtaaz waa boqolkiiba boqolo maasha allah ardayda kale meylaray magaashe shahaadat takharuji shahaadat alqiraa'ati walkitaaba meylaray kowthar yaasiin cabdulaahi darajat lmumtaaz waa boqolkiiba boqol insha allahu tacaala ardayda kale xabiiba cabdi maxamed yalere yan mayba darajo leta darajshantahi darajat lmumtaaz boqolkiiba boqol ardayda kale meylaray magaashe xaawa aadam ibraahim yana waa darajadii waa bitaqdiir mumtaaz shahaadat alqiraa'ati walkitaaba ardayda kale meelelay falxada ibraahim aadam yalere darajat mumtaaz shahaadat alqiraa'ati walkitaaba waa bitaqdiir mumtaaz
mu'asasada alnajaax waxa ay ka mid tahay mu'asasaadka waxbarasho ee hoostaga maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana hooyooyinka iyo qeybaha kala duwan ee wax ku barta mu'asasadan inta badan ay xoogga saartaa barashada qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee shareecada macsaneyd abwayman kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmadaasi soo faahfaahinta warkaa inoogu hayo walaalkeen saadaq muumin kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey maamulka islaamiga ah odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo looga arrinsanayay sidii bulshada loogu dhiirigelin lahaa horumarka degmada iyo deegaanada ku xiran ayaa ka dhacay degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kulanka waxaa dhanka kale looga hadlay digniin ku aadan maadaama ay dabayla jiraan in bulshadu ay ka fogaadaan waxyaabaha fududaynaya in dabka kaco guryaha iyo goobaha ganacsiga si gaar ahna looga taxadiro balka iyo waxyaabaha la midka nicmooyinka ilaahay ina sii wax oo hadda jalsidan lagu soo koobi karo ma aha wadahadal walaayada iyo dhaqanka wadatashi dabadeed waa la fariistay waxaa lasweydi maxaa iida maxaa dan noo eh maxaa nusqaan naga ah lasweydi nicmada ilaahay asna siiya awal waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta oo dalagga helay dadka walaalahooda oo beeraha tacbanin inay horta wax ka siiyaan waa codsanaynaa oo bal iyo badarba wixiis ilaahay ayagsi gaar u sii oo dadka muslimiinta wax ay ka siiyaan waa ka codsanaynaa laba maadaama dalagaas la helay balkii waxaa lagu soo xareeyay guryaha dabayl aad iyo aad oo u socotana waa jirtaa dabayshaas marka cabsi iyo laxjeclo dadka oon maamulna annaka oo ka qabna waxaan ugu baaqaynaa ina guryaha iyo balka horta lakala dheereeya balka la bakeetiyeeya bac la saara si oo la xifdiya dibaa fakanaa guri ninka gubta waa waa dareemi kartiin dhibaatada ciyaalkaa ku jiro dadkiyaa ku jiro diriski adiga nafsadaadan inaad halaagta diriskana halaagi kaalmaha shidaalka ee maqaayadaha u dhow ina debka la damiya markii la hoyanaa debkii oo dansan laga taga la hubiya ciyaalka lagu halaynin warkaayna markiisnii soo gaara dhaqangelisiinina deegaanka dadku nool maadaama odayaashiina an nahay waa codsanaynaa gacantii weyneyd oo alle subxaanahu watacaala ugu talagalay ummaddan roobkiisii wuu imtixaamayay ayuu ilaahay ummaddiisa siiyey waxaa la socotiin walaalayaal beero fara badan ayaa la abuuray zarac ayaa ka soo baxay xoolihii xataa laga cabsanayay oo la islahaa ama abaaru dhacdaa hataa waxaa loo diyaariyey bal aad u fara badan ayaa la soo geliyey degmada aan joognay boqa qable oo mutawaatira oo ilaa iyo hadda socda runtii waxaan leeyahay dabka nimco ilaahay uuna sii waaye waxaa dadka ku boorinaynaa oon ku taxriidinaynaa in balka meel fiican la dhigo een maaragtay la ilaaliyo waa nimco ilaahay uuna siiyo xoolaheenaa noo cunayo oo zaraca nooga soo baxay laakiin haddii uu gubto oo dabgaaro dhibaato weyn ayaa ka imaanaysa baaba ayaa ka imaanaya damaar ayaa ka imaanaya nafta bani aadamku khataray ku gelaysaa guryuhu waa baaba'ayaan waad og tihiin dhibaatada uu dab ku leeyahay tusaale ahaan haddaan usoo qaato suuqa bakaaraha meeqa balaayin oo doolar ayaa ku gubatay suuqa waaheen ee waqooyi galbeed ee hargeysa meeqa bilyana ku gubato lacag ah oo kharash oo ku baaba'ay libooyo meesha la yidhaahdo ama gaarisana waad maqlayseen khaasatan laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa mandiqada aan joogno ee buqa qable reer buqa qable waxaan ka codsanaynaa in ay ku dadaalaan oo sida horay rag saaxiibadaya u sheegeen dabka meelo gooniya lagu shido balkana meel gooniya la geeyo meesha waxaa ku yaala waxaan uga digayaa weliba dadka biibitooyinka ama maqaayadaha inay inta daalaan dabkii oo shidan ay isaga tagaan cawada markay guriga galaan kadibna dabkii hulaaqo oo dhibaato weyn geyso intaas waxaa dheer magaalada ee annaga aan ku nool nahay buqa qable xoogaha maaragtay nimcadii ilaahay na sii qayb ka mid ah la soo geliyey oo naa leleeyahay macnaha bal waa la leeyahay balka nimco waa is ilaahay na sii oo wax faa'iido waaye oo adduunya iyo dadaa ku noolaan kara dadka haddii la la iibiyana dadkaa ku noolaan kara haddii xoolaha loo dhigtana xoolaha ayaga nolosha ay ka mid yihiin balkii iyo sidaas ay tahay aa dadkii guryihii ay kusoo wada firaasheen nin walba waxaa la maaragtay la ogeysiinayaa oo looga digayaa qof walba oo mas-uula oo maaragtay guri ku nool maaragtay ama ha ahaado mid dumar oo isaga aan maaragtay horsocod lahayn ama mid guri oo lamaana ay isku nool yihiin ha noqoto waxaa laga rabaa oo la bogaadinaa macal walaaye iyo macal odayaasha ay bogaadinaysaa in laga taxadiro dabaylo fara badan ayaa magaalada ku socda oo ilaahay aas maaragtay xaalkooda ogi annaga ma ogin maaragtay laga nin walba uu ka taxadiro magaaladaas qof walba balka aas gurigiisa keeni xafido jikooyinka la xafido maqaaxidaha la xafido meel walba oo dab lagu shidaayo la xafido qof walba aas ku taxadiro sidaasaan bogaadinaynaa odayaasha dhaqanka degmada buqa qable iyo maclawalaayadeeda annagoo ah waxaan bogaadinaynaa kulankaynu wuxuu ahaay ilaah baan noo gargaaray abaarihii waa ka soo baxnay bal baan helnay badaraan helnay balkiaanoo dheeraad eh markaa saas ay tahay degmada buqa qable waxaan bogaadinaynaa dadweynaha ku nool sannada soo socoto in loo diyaar garoobo balkaas meel nin walbo meel iskugu geysto meel gaar eh inuu iskugu geysto oo muxuu ahaaye aska xafido oo baketiyey balka nin walbaba gurigaa iskiga daadi waa iskiga daadi waa iskiga daadi dabaylaa jira dibaa kaca elmadhidhinoo wax ma kasta aha joog khasaara gacantaada ku keensa dhib waaye nin walba waxaan u sheegaynaa oo dadweynaha degmada buqa qable ku nool waxaan u baraarujinaynaa in balkaas la xafido ama meel gooni oo beledka ka baxsan la geysto maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ayaa hore sidaanoo kale kulanno kala duwan oo la yeeshay ganacsatada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka kuwaas oo looga arrinsanaya horumarka degmada buqa qable iyo deegaanada ku xeeran aad u mahadsan yahay saadaq ayuu ahaa warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ii wahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus kulanti dambe ayaa inoo ballannaha inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu